إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعشركي noo socday ee kitaabkii caqiidatu araasiyeyn masaladii noo dambeysay waxay ahayd masaladii afraad ama asalkii afraad oo ku saabsanaa alkhulafaa alraashiduun almahdiyuun marka masalada saxaabada ku saabsan tii ayaa weli sii socota waynu ku jirnaa afartii khaliife ee hore ee islaamka nabi moxamed alai salatu slam kadib soo xukuntay masaladoodii ayaynu wax ka taabanay iyo guud ahaan saxaabada fadligooda guud radia allahu canhum jamiican wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh waali wasalam alkhilaafatu halaaثuuna sana uma yakunu mulka khilaafada nabi moxamed alai slat slam gadaashii ahaanaysa oo muslimiinta xukumi doonta yani khaliifkii ka dambeeyey rasuulka sala allahu alay slam baa khaliif lagu magacaabay abubakar baa u horreeyey marka rasuulku alayh salatu slam arrintaa wuu sii sheegay soddon sano weyu yihi khilaafadu kadibna mulki iyo boqortooyo isu bedeleysaa oo layska dhaxlo taas macnaheedu markaad xisaabisid waxay ka soo bilaabatay abubakrin radia allaahu canhu kadibna fatradii waxaa ku xigtay cumar kadibna waxaa ku xigtay fatradii cuthmaan kadibna waxaa ku xigtay fatradii cali radia allaahu canhum jamiican kadibna wiilkiisii xasan ayaa maaragtay xasan binu cali radia allahu canhu ayaa maaragtay dhammaystiray lix bilood ayuu markaa isagu aabbihii kadib loo doortay muslimiinta inuu xukumo kadibna khilaafkii baa soo afjarmayo saxaabigii mucaawiya bin abi sufyaan iyo asaga ayaa heshiiyey caamul jamaaca ayay muslimiinta u bixiyeen asagaana ku wareejiyey maamulkii saasay muslimiinta ku noqdeen hal maamul rasuulkuna wuu sii sheegay arrinta calayh isalaatu wassalaam wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam rasuulku ina bni haada sayidun wiilkeygan marka wuxuu ka waday xasan binu cali radia allahu canhu wiilkeygan waa sayid waa nin yacni sayidahoo wanaagsan walacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay subxaanahu wa tacaala an yuslixa bihi inuu ku islaaxiyo bayna fi'atayni laba kooxood cadiimatayni waaweyn oo min almuslimiin muslimiinta ka mid a ficlan arrintii sidee bay u dhacday sallama alamra ila saxaabiyi aljaliil mucaawiyata ibni abi sufyaan mucaawiyata ibni abi sufyaan khali lmu'miniin wa afdali muluuki اlummah marka halkaasay ku muuqatay nabiga alayh isalatu wasalaam arrintii uu sheegay calayh isalaatu wassalaam marka xadiiskaas oo bukhaari ku yaala oo aan hadda aan sheegayno ee dambe labada muslimiinta ee markaa ishaystay qeybtii mucaawiya iyo qeybtii cali xasan baa maartay saas kula heshiiyey sheekayna saasay kusoo afxidhatay kadibna mucaawiya radia allahu canhu ayaa arrintii wuxuu ka dhigay isaga gadaashii boqortooyo ayuu ka dhigay oo caruurtiisa ayuu ku wareejiyey maamulkii marka boqorkii islaamka ugu horreeyey oo boqor noqda marka wuxuu noqday saxaabiyuljaliil mucaawiya bin abi sufyaan radia allaahu canhu soddonkii sano waxay ku khatimantay xasan ibnu cali radia allaahu canhu ayib inta haddaan ka gudubno oon masalada intaa kaga gudubno laba arrimood oo baahanaan taabanno nabiga calayh isalaatu wassalaam alkhulafaa alkhilaafa uu ku magacaabay maartay xukunka asaga ka dambeeyey marka khaliifihii koowaad wuxuu noqday wuxuu noqday abubakar abubakar sidiiq ayuu noqday marka waxaa uun laga wadaa khaliifka waxaa laga wadaa uun abulkhulafaa waxaa laga wadaa man weliya tasriifa umuuri lmuslimiin في دينهم ودنياهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو على دينه وشرعته ونهجه يعني qofkii umuurta muslimiinta maamula diintooda iyo adduunyadoodaba rasuulka kadib عليه الصلاaةu وaسلaam oo diintii nebi moxamed ku socda iyo sharcigiisi iyo manhajkiisii raaca madaxoodana abubakr ayaa ah laakiin magaca wuxuu u dhigmaa un madaxweyne madaxweynaha hadduu muslim yahay oo uu shareecada islaamka dabaqo oo sidii saxdeeda nabiga alay slat salaam diintiisa loo soo dejiyay u dabaqo waa un khaliifo waay ama madaxweyne ku magacow ama boqor ku magacow ama ku magacow yani suldaan waxaabta ku magacow muhiimaddu waxa weeye qofkani manhajkii iyo diintii iyo sharcigii uu rasuulku ka tegay alay salatu wasalaam si dhabam u raacaya taasaa khaliifa raashid la yidhahda sooma arkaysid laakiin magacan hadda alkhulafaa urashiduun afartaasay gaar ku tahay marka la itlaaqo laakiin kuwa kale saan horeyba usoo sheegnay iyagoo qaydan baa la dhihi karaa fulaan binu fulaan khaliifa raashid weeye baa la dhihi karaa yani waxaa laga wadaa manhajkiisu wuxuu ku tusan yahay sharciga islaamka iyo jidka nebi maxamed aley isalaatu wassalaam marka kelimatu raashidna waxa weeye waxay culimmadu yidhaahdaan waxay ka agdhowdahay bimacna alhaadi bay ka agdhowdahay marka waxay leeyihin waa caalimka qofka diinta islaamka yaqaana oo aqoonta fiican u leh oo ma aragtay ku camal falaya kaas baa laga wadaa rushdigana macanihiis waxaa weeye alistiqaama على على طريق على طريق الحق مع شدة عليه يعني مع تصلبه فيه qofka ku toosan jidka toosan ee xooga u haysta la yidhahda waa raashid qofka jidka toosan ku haysta haysta ee xooga ugu dhegan yaa raashid la yidhahda alraashiduuna macnaha waxaa weye kuwii ku toosnaa xaqa ee xooga ugu dheganaa almahdiyuunana waxaa weeye kuwa ilaahay xaqa ku hanuuniye waay marka way kala laazimayaan labada kelimo man kana raashidan fa huwa mahdi falaa rushda ila bihidaaya bay yidhahdeen culimadu yani qofkii raashid ah waa hanuunsan yahay maxaa yeele rushdi iyo hanuunku way kala laazimayaan way kala laazimayaan marka labada mas'alo way isku xidhan yihiin saasuu nabigu uu sifeeyey khulafadiisi isaa ka dambeysay saddexda khaliifo inay saas yihiin radia allahu canhum waxaa xasan binu cali gooni loogu tirin waayana waxa weeye fatradiisa iska yarayd tii aabihim bay ka mishay maartay radia allahu canhum jamiican intaa kadib labada sheekh waxay yidhaahdeen wa ana alcasharata aladiina samaahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa shahida lahum biاljannati calaa maa shahida bihi waqowluhu alxaq saa ayay yidhahdeen labada sheekh waxay yidhaahdeen wa ana alcasharata tobankii aladiina kuwaasoo samaahum uu magacaabay rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi uu magacaabay oo washahida uu u qiray lahum iyaga biljannati janna uu u qiray calaa maa shahida bihi siduu u qiray un wey calaa maa shay korkii bay ahaadeen shahida bihi shayga uu qiray inbuu yani sidaa uu qiray baa xaq ah wa qowluhu qowlu nabiyi calayh isalaatu wassalaam alxaqu waa xaq mutlaqa we waxa kasoo noqon lahayn saasay ka wadaan marka tobankii aan soo sheegnay iyo lixda kale marka lagu daro oo baaqiga ah lixda kale marka lagu daro ee baaqiga ah waa kii lahaa maaragtay alimaam ibnu abi daawuud asajistani shicran wuxuu yidhi saciidun wa sacdun wabnu cawfin wa talxa wa caamiru fihrin wazubayru lmumadaxu markuu sheegayey lixdaa kale marka lagu daro saciid iyo sacad iyo cabdiraxmaan bnu cawf iyo talxa iyo caamir iyo marka waxaa weeye iyo zubayr almumadaxu sidaasuu yidhi maartay marka halkaasuu ku tiriyey lixdii kalena caamiru fihrin wazubayru almumadaxu saa ayuu yidhi maaragtay ibnu abi daawuud asijistani maaragtay marka lixdaas ayaa soo raacda kuwan nabiga alayh sala slam hal qowl buu ku jamciyey dad badan oo saxaaba ayuu nabigu jannada ku sheegay inay jannada gelayaan laakiin hal mowqif hal hal mar buu israaciyey tobankan wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam abubakrin fi ljanna abubakr wa cumarun fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa cuthmaanun fi ljanna وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سايو رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان إمام أحمد يا أبي داود يا ترمذي يا نسائي وكفر هذا كوريي أي أمارتي صار حديث كاس من حديث عبد الرحمن ibn cawf wasacad wa saciid ibni zayd labadoodana imaam albani waa tasxiixiye maaragte marka tobanka waa lixdan dambe gabayga uu ku sheegay sheekhaas iyo maaragtay afartii aan kasoo sheekaynay ayaa laisku yidhahdaa maaragtay alcashara mubasharuun bixadiiثin waaxid hal xadiiث ayaa maaragtay lagu jamciyey kulligood marka kulligoodba asxaabadaas fadliga badan sida ay u sheegeen weeye labadaas caalim tarjamadooda inaan ka hadalna waqti dheer bay naga qaadanaysaa marka alcashar almubasharuun waxaa lagu jamciyaa maaragtay laba beyt lilmustafa khayru saxbin nasa anahumu fi janati اlkhuldi nasan zaadahum sharafa هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء أها لابد أبيد والجمعية للمصطفى خير صحب نبي وحا أسوغان خير صحب صاحب آذ خير بدن نس أنهم وعدي إن أيغو في جنة الخلد جنة الخلد يكسونانيان نسا عدين زادهم شرفا والزيادية شرف هم طلحة هم طلحة وابن عوف والزبير وطلحة بن عوف الزبير مع أبي عبيدة والسعداني سعيد وسعد وهي معناها والخلفاء يعني أفرتي خليف سمار كيسيد هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام جنة أي أقري سيدا وددك الله الصحابة أنا أقري خديجة مثلا ويلكيسي إبراهيم عكاشة بن محسن فاطمة حسن الحسين ثابت بن قيس بن شماس سعد بن معاذ بلال بن الرباح جعفر بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب عبد الله بن سلام أمهات المؤمنين آه يعني كل آه آل ياسر ورقة بن نوفل أبو الدحداح يكون بضن تضبهم النبي جنة عليه الصلاة والسلام قبل يسوح شرتي إلى آخره آه حتى والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة نار تمجل أي قف كلما بايعوا تحت الشجرة النبي عليه الصلاة والسلام آه مركا إلى حديث كلا حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام آه وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم معك أوغيسيين إلهي طال عضي ee ahlu beder oo ku yidhi wax hartaan sameeya waa idin dhaafay sooma arkaysid saddex boqol iyo ziyaadayna ahayn marka dad baamu nabigu jannada saa uu sheegay biacyaanihim iyo iyagoo koox kooxa isugu xidhan sooma arkaysid marka laakiin tobankoodaas oo hal meel ku sheegay alayh salatu wasalaam sidaas waa ayib marka tobankaasi sidaas ayay iyaguna maarata markii afarta khaliif lixdaasa kusoo xigta tobankaasa isa socota marka xagga fadliga sooma arkaysid masaladaas kadib waxay culimmadu u gudbeen labada sheekh altaraxum cala asaxaaba walkaf walkafu cama shajara baynahum saxaabada markii magacooda la sheego inuu ad ilahay naxariis u weydiiso yani radia allahu canhum inaad tiraahdid iyo inaad ka inaad ka istaagto wixii dhexdooda dhaca inaadan sii dhexgelin oo maaragtay dhibaatooyin hadday dhaceen dhexdooda inaadan dhexgelin saa wey madhabka ahlusunnuhu wataraxumu calaa jamiici asxaabi asxaabi muxamedin sala allahu aleyh wasalam in aad maaragtay ilaahay raxmad u weydiiso oo radia allahu canhu aad tiraahid dhammaan asxaabtii oo dhan asxaabtii nabi maxamed alai salatu wasalaam iyo walkafu inaad ka istaagto camaa shajara camaa shaygii shajara dhacay baynahum dhexdooda yacni isku dhacyihii dhexdooda dhacay inaadan dhex gelin sida mucaawiye iyo cali labada kooxood ay kala hogaaminayeen inaadan dhex gelin iyo waxyaabihii kaloo saxaabada dhex maray waa bashar saxaabadu biljumla macsuumiin ma aha fardi fardi ahaan macsuumiin uma aha laakiin kulligood qalad marna iskuma raacayaan taa axaadiista caddaynaysa sida ummadda kulligeeda sen qalad isugu raacaynin nabi maxamedun baa macsuuma caleyh isalaatu wasalaam ama saxaabadu macsuumiin afraaddoodu ma ahayn bashar wey dembi ka dhici karo laakiin wixii ka dhacay ijtihaad buu uga dhacay kow midda kale waa la buunbuuniyey midda kale been baa lagu daray oo wax aan saxayn baa lagu daray oo khawaarij iyo shiica iyo balaayooyin been sheegaysaa ku darta iyo gaalo midda kale camalkooda khayrka ayaa ka weyn dembiyada hada ay galeen xataa basharnimo uga dhacday taasaa lagu dhaafaya maarta saa darteed kulligood saxaabada radi allahu canhum waa inaad tirahdee radi allahu canhum wixii dhexdooda dhacay inaad afkaaga ka haysatid saas ayaa lagaa rabaa tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat waa ummad wixii maartay ilaahay subxaana wa tacala khayra u horumari la kulantay weeye waa sadrikii islaamka waa wasaradii nabiga calay salatu wasalaam waa kuwii diintan usoo gargaaray waa kuwii inagana soo gaadhsiiyey marka waxay naga muteen inaan u ducayno radia allahu canhum ayib marka wataraxumu calaa jamiici asxaabi muxamedin sala allahu alay wasalam qalbiganaad waxba ugu haynin ilaahay baana yidhi radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay baaba saa uga raalli noqday see baad adugu raalli uga noqonaynin saa darteed imaamu malik wuxuu yidhi maaragtay radia allahu canhu wuxuu yidhi imaamu malik hada الnabiyu muؤdib الkhalq aladi hadana allahu bihi wajcalahu raxmaة للcaalamiin yakhruju fi jawfi الleyl ilى اlbaqiic fayadcuu lahum wayastagfiru kalmuwadici lahum wbidalika amarahu اllah وamara الnabiyu salى اlه عlي slam bxubihim wmuwaalaatihim mucaadaati man caadaahum saa yidhi imaamu malik waa kan nabi maxamed alayh الsalatu wasalaam ee khalqiga edbinayey ee barahaya eedebta dadkoo dhan kaasoo ilaahay nagu hanuuniyey isaga dartii oo raxmad ka dhigay dadkoo dhan uga dhigay habeenkala barhkii baxaya baqiic tegaya saxaabada u ducaynaya ee ilahay dembi dhaaf u weydiinaya si isagoo sagootinaya oo kale saas ayuuna ilaahay amray isaguna wuxuuna amray nabi maxamed alayh salatu wasalaam inaan jeclaano oon xidhiidhno saxaabada radia allahu canhum inaan maarata la colowno qofkii la colooba ayaga saas wy kitaabu shifaa ayaa hadalkiisaas imaam malik lagu soo waariday waxaa kale oo imaamu abubakrin cabdullaahi alxumaydi sheikh اlbukhaari wuxuu yidhi assunatu cindana an yu'mina arajulu bilqadari khayrihi wa sharihi jidka xaqa ah caqiidada toosani waxa weeye qofku inuu rumeeyo an yumina bilqadari khayri wa shari ninku inuu rumeeyo qadarkii qadar khayrkii sharkiisaba wataraxumu inuu maaragtay inuu maaragtay ilaahay naxariis u weydiiyo calaa asxaabi muxamedin sala allahu alay slam kullihim nabi maxamed asxaabtiisa dhammaantood radia allahu canhum فإن الله تعالى فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلهي وحو يدي كوا قداشو يمد يمد المؤمنين تا وحي هذان إله نود من داف أنك إيه ولا لها نو أو إيمان كان نقهري صحابة مركوا كواس فلم يؤمر إلا بالاستغفار له لما أمرين إلا إن إله دم داف وإديان مهنة الإمام أبو بكر عبد الله alxumaydi sheekh lbukhaari iyo kitaabkiisa usuul sunna sidaas ayuu ku yidhi raximahu llah marka waa inaad masaladaas saxaabada radia allahu canhum aad tiraahid qofkii saxaabada intiqaasana waa mubtadic weeye ahlulbidac waay nacam waa mubtadic ahlulbidac imaam axmed wuxuu yidhi waman intaqasa waaxida min asxaabi rasuli illahi sala allah alay slam aw abgadahu lixadatin kana fiihi أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما طبقات الحنابلة وركا لقى سوري إمارتي كل أئمة الإسلام كنا ساسي لهم وحي قفك هل قف صحابي وحكا الشيخة أما وعروضة أرن وصحابي قاسمي أما حمانتي الشيخة مبتدع وي إلى كل إلهي دم دافي نحرس ويديو قلبي سنة سليم وأهاضو صحابه وقبن saxaabada rasuulka sala allahu alayh waali wasalam walkafu cama shajara baynahum waxaa weeye waa macduuriin mujtahidiin bay ahaa insaan sheegnay hadday asiibeenna waa laba ajir hadday gafeenna waxa weye hal ajir ayay leeyihiin waana khalalkooda iyo dembigoodana waa loo dhaafay sooma arkaysid marka ijtihaad inuu ku yimid oo laba ajir leeyihiin ama khata inuu ka yimid hal ajirleyn bay noqonaysaa haddii xataa qaladka ay u qasteen oo bashar ahaan uga dhacay laftooda ilaahay baa u dhaafaya oo camalkooda ay sameeyeen ee ka weyn oo sawaabiqdoodii iyo fadligii islaamka iyo saxaabadii ayuu ilaahay ugu dhaafay toobadkeenku ilahay ugu dhaafay qablalmood ilahay waafajiyo iyo xasanaadkii faraha badnaa ay samaynayeen ayuu ilaahay ugu dhaafaya ama ma ahe adduunkaaba lagu ibtiliyey oo lagu imtixaanay sida cuhmaan iyo dilkii la dilay iyo cali iyo adduunkaaba lagu imtixaanaya markaa oo markaas loogu dhaafaya wixii ay galeen maaragtay haddii xataa intaaso dhan lagu dhaafi waayo shafaacada rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa loogu dhaafayaa radia allahu canhum marka sidaas darteed waa inaad ka afaysataa saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam dadka wax ka sheegana waa ahlu bidac way kulligood iyagoon kala reeb lahayn radia allahu canhum wa ardaahum marka tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum watusalun camaa kaanuu yacmaluun imaamu imaamu maaragtay axmed ayaa la weydiiyey wixii cali iyo mucaawiya dhex maray markaasuu yidhi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum wala tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun se ayuu yidhi maaragtay yani ummaddaas waa ummad idinka idinka horreysay waxay kasbatayna iyadaa leh idinkuna wax kasbateen ba laidin weydiinayaa idinkana iyaga laidin weydiinaya ilahay baa la xisaabtamaya marka mar hadday gacantaadii ka nabad galeen afkaaga maxaad saxaabada wuxuu kaga sheegaysaa iska ilaali radia allahu canhum marka idaa dukira asxaabii famsiku haddii asxaabteeda wax laga sheego afkiina haysta axaadiista saasay ku timid wanasacnaa maa fii suduuri min khillin aakhirana wixii dhibaato dhex martay waa la waa la siibayaa walaalay noqonayaan radia allahu canhum jamiican oo bashirnimadu ay keentay halkaasaa marka hawshii ay ku dhammaanaysaa maaragtay marka radia allahu canhum jamiican khayrkoodii waa kan haddaan haysano eena soo gaadhi maaragtay marka saxaabada radia allahu canhum kelimada radia allahu canhum baa saxaabada ahlu sunnahu ay ku dareysatay afkooda raximahumullah haddaad tiraahidna laa ba's wa iska bannaan tahay qof kale oon saxaabi ahayn radiallahu canhu in la yidhahda ka waran marka axyaanan waa la dhihi karaa laakiin inay noqoto dayndana ama ay noqoto sunno toosa maya tabacan waa loo dhihi karaa haddaa saxaabada radiallahu anhu iyagana ku daba xidhi taabiciinta waad dhihi kartaa radiallahu canhum waxaa kaloo dhihi kartaa marmar nacam radiallahu canhum marmar waa la dhihi karaa laakiin inay maaragtay dayndana ku noqoto saxaabada iyo radiallahu canhum ayaa asal u ah wixii ka soo hadhina raximahum ullah min la yidhahdo lakiin axyaanan waa la dhihi karaa yani taabiciga iyo taabici taabiciinta aimada islaamka radiallahu canhum waa la dhihi karaa yani axyaanan sooma arkaysid sooma arkaysid marka caaisha waxay tiri radiallahu canha umuna caaisha umiruu an yastakfiruu liasxaabi الnabiy sala اllah alay slam fasabuuhum waxaa la amray inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan asxaabta inay dembi dhaaf ilahay u weydiiyaan ayaa la amray dadkii caybay ugu bedeleen saa iyo caaishati radiallahu canha kama fi saxiixi muslim si saxiixi muslim ku sugan sooma arkaysid marka qofka saxaabada wax ka sheega asaga ayaa caayan asaga ayaan ahlu bidaca waana laga digayaa saas weeye masaladu baaraka allah fiikum intaasaan caawa darsiga ku soo koobaynaa wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين